oo masalan hadduu ninka maaliki bixinteeda dilo dee imaamkaa xoog ka qaadayey sida xoolihii la wada lahaaba hadday yidhahdaan dadkii mustaxiqiinta ahaa inoo qaybiya oo ay qole ka midi diido waa la ijbaarinayey mar haddii aan qismada wax darar ah aanay keenaynin sida inoogu iman doonta insha alla alxaqu subxaana kitaab lqisma oo xagga dambe ah markaa sidaa uu dadkaada xoogga ugu qaybinayay markay qaar ka midi diidaan ayuu tanna uga qaadayaa wuxuu ugaga qaadayaa waxay ku banaan tahay un baa la yidhi tani masalan xagga rifqi ahaan iyadoo maaliga loo rifqinayo loo waasicinayo waxaan ahayn maalkan uu ka bixin karaa waxaan maalkan ahayn uu ka bixin karaa qowl baa isagu wuxuu leeyahay maya tacalluqa rahni waa tacalluqa rahanta oo kale ayay qadarkeedu uga dhigan yihin macnaha waxa weeya tacalluqa rahnina waajibkii waajibkii lagu lahaa maalkan qofka dimadiisa ay saarantay nisaabkanna waa marhuuno kalu ka dhigan yahay wuxuu u rahman yahay dadka mustaxiqiinta intoodii sida masalan dee rahanta oo kale shaygii marhuun marhuunbihiga ahaa ee la rahan dhigay marka uu ninkii wixii looga rahan dhigay uu bixin waayo sidii neef loogu xaraashayey ayaa masalan haddii wixii lagu lahaa haddii la waayo dee loo iibinayo mid kale la keenayo wa fii qowlin bidima qowlo wuxuu leeyahy dumada qofkay saarato caynta kumaba tacalluqdaba shaqaba kuma le cayntan iyo afartankan arigan iyo shantan geele ninkan shalun baa laga rabaa oo dumadiisa ay saarantay marka waxa weeye saa hore inoogu sheegay inta mustaxiqiintu ay ku leeyihiin waa tacalluqa shurkaaso waa shaayc neef walba waxbay ku leeyihin neef walba in bay ku leeyihin marka haddii aada iibiso de waa waxaanu laha wuxuu leeyahy waxaanu lahay iibiye buu ka dhigay isagoo sakadiis ka bixin haddaba hadduu iibiye buri qabla ikhraajiha intaanu bixinin eegukaaha intaanu bixinin ayuu iibiyey xoolihii fal adharu buطlaanu fii qadriha wasixatu fi lbaaqi waxa weeye adhar inay ku burayso iibkii qadarka dekada inta baaqigana inay ku ansaxayso maxaa yeelay xaqii mustaxiqiinta ahaa xaqii mustaxiqiintu lahay wuxuu ku shaa waa shaayico uu ku faafsanyey marka neef kasta iibkiisi ina waa ansaxday inina may ansixin intay mustaxiqiintu leeyihiin may ansaxin intiisina waa ansaxday waxaana khilaafkaasi uu ku binaysan yahay oo ama halkani ay soo gelaysaa yani waxay culimmadu isku qabtaan qofku hadduu iibiyo wuxuu leeyahay iyo waxaanu lahayn uu israaciyo ninku aslankiisaba waxaanu lahayn hadduu intuun shaar iyo surwaal iska soo qaata guri aanu lahayn uu faasaxo fuduuli baa la yidhaha kaa waxba kama jiraan iibkiisa laakiin wuxuu leeyahay iyo waxaanu lahayn buu isku daray culimada qaar ba waxay leeyihin dhammaan waa ku wada ansaxaya qaar waxay leeyihiin may dhammaan waa ku wada buraya qawlka ugu adharsan waxa weeye tafriiqa safqa in safqadii la kala geeyo oo inta uu leeyana ay ku ansaxdo inta kalena ay ku burto kitaabulbeyc maana insha allahu tacala inoogu iman doonta siyaame soom ayuu kitaab yahay markaa siyaam iyo soom waa saame masdarkeedii labaduba waxaan waxaa la yidhahdaa alimsaak waa qofka oo waxaa ka gaabsada oo afkiisa ka haysta ilaahay ayaa yidhi isagoo maryamo inooga xikaayoonaya inii nadartu liraxmaani sawma macnaa aamus iyo ka gaabsi aan hadalka ka gaabsado ayaan alle ugu nadrin sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa qofka oo afkiisa ka haysta oo iska dhowra wixii afurinayey welibana isaga dhowro isaga ilaaliyo hab gaar ah oo inoo iman doona waxaana u asalaa ijmaaca ummaddu ay ku ijmaacday ka hor yacni aayado sida aayadda qur-aanka ilaahay ku leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam alla uu leeyahay kuwa muuminiinta waxaa laydinku faradiyo lo laydinku waajibiye soom sidii loogu waajibiyey oo loogu faral yeelay ummadihii idinka horreeyeyba iyo xadiidkii macruufka ah rasuulku sala allahu alay slam uhi buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimada waxaa lagu dhisay shan ka waxaa ka mid ahaa tirarkaa islaamnimada lagu dhisay soomka waxaa la faral yeelay shabcaan sanadkii labaad ee hijrada yajibu waa waajibayaa soomu ramadaana ramadaan soomkeedu biikmaali shacbaana shacbaan dhammaystirkeeda halaatiina soddonkeedii la dhammaystira ee uu dhammaado ayuu ku waajibayaa oo ru'yati alhilaal ama bisha aragtideeda wa hubuutu ru'yatihi aragtidiisa sugnaanshaheeduna bicadlin yaxsulu wuxuu ku xasilayaa bicadlin qof caadila wa fii qowlin qowl waxa ahaaday wuu leeyahay cadlaani laba caadil ayaa la shardiyaa wa shardu lwaaxidi ka keliya shardigiisuna waxa weeye sifatu lcuduuli cuduusha inuu sifadoodii leeyahay fil asaxi asax haddaan qabanno laa cabdin iyo wa imra'atin maya waxa uu leeyahay sheekhu waa waajibayaa soomka ramadaan oo hortuu xukunkiisii ayuu halkaa inoogu sheegay oo inuu waajib yahay ayuu inoo sheegay alla subxaana wuxu uhi wama faman shahida minkum shahra falyasumhu qofka bisha xaadira isagoo nagaadiyo oo aan wax dhibaato ana qabin ha soomo waxaanu ka mid yahay waxyaalaha diinta daruurada lagu ogaaday ee qofka diida waajibnimadiisa uu ku gaaloobayo allahuma inuu dee qof hadda soo islaamay uu yahay oo cahdigiisu islaamnimada ku dhow yahay ama inuu meel culimada ka fog uu ku barbaaray mooyaane qofkii laakiin ka taga waaydan culimmadu isaga oo aan diidanayn waajibnimadiisa wax cudurdaarina aanu jirin oo masalan xanuun iyo safar iyo aanay jirin waxay dhahan waa la xidhayayo cuntada iyo cabbitaankaba waa loo diidayaa maalintii qofkii ha la xidho cunid iyo cabbidiina ha laga ilaaliyo si si qahriya markaa qasaba ay soomkii suuradiisa ay ugu xasisho markaa wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu ku waajibaa soomka ramadaan laba arrimood mid ka mid a bishii shacbaan la odhan jiray ee ramadaan ka horreysay oo marka laga soo qaado xilligii la arkay dhammaystirantu soddonkeedii ay buuxsamaan biikmaali shacbaana halaatiina yowma shabcaan oo loo dhammaystiro soddonkeedii maalmood oo ru'yat alhilaal ama bishii oo la arko habeenkaa ay soddonka ahayd shabcaan oo bishii la arko xayla rasuulku sala allahu alay slam xadiidka bukhaari uu warinayo wuxu uhi sumun liru'yatihi ku sooma aragtida bisha aragtaan iftiru liru'yatihi aragtidiisana ku afra haddii laydinka qariyana shabcaan soddonkeeda dhammaystira aragtidaasina haddaba aragtidaa sugnaanshaheeduna macnaha wuxuu ku xasilayaa qof caadili haddii uu arko macnaha waxa weeye way sugnaatay bishii in la arkay ama samadu daruur ha ahaataa ama iyo aanay lahaanin liannahu waxaa dhacday in ibnu cumar saxaabiga la odhan jiray radia allahu canhu uu arkay bishii dabeedna rasuulka ayuu arrintaa uga warramay waa soomay dabeed rasuulku dadkiina wuxuu faray inay soomaan ibnu cabbaasna waxaa laga wariyey inuu yihi nin reerbaadiyaba rasuulka u yimi oo yidhi anigu bishii ramadaan ayaan arkay waxaa rasuulku sala allah alay slam ku yihi ma qiraysaa an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammadan rasuulu llah taa ma qiraysaa haa buu yidhi wuxuu uhi bilaalow ogeysi dadka beritaha soomaane yacni hal mid markaa wuu ku sugnaanayaa qowl ayaa isagu wuxuu leeyahay waxaa loo shardiyaa sugnaanshaha aragtidiisu ay sugnaanayso cadlaani laba qof oo caadilo ayaa loo shardiyaa sidaa bilihii kalaba ay ahaayeen ayuunbaa tanna loogu shardiyaya waxau yidhi markaa sheekhu isagoo qowlkaa hore ku socdaa haddaba qofkan keliya ee la aqbalayo shardiga loo shardinayo loo eegaya waxa weeye sifatu lcuduul yani waa inuu cuduushii sifadoodii iyo tilmaamoodii leeyahy fil asaxi almansuus haddaynu qabno qowlka asaxa ah marka cuduul waxa ay uga jeedaan ama idlaaqeedu uu keenaa waa dadka xagga shahaadada iyo markhaatiga gala waa inuu yahay dadkii markhaatiga gelayay xagga yacani la qaadanayay xagga shahaadada iyo markhaatiga mar haddii aynu sidaan nidhi laa cabdin wamra'atin addoonkii iyo gabadhii dee keli ahaantood markhaati uma noqonayaan markaa mar haddaan xaggaa shahaadaba kelidooda aan la aqbalaynin halkanna lama aqbalayo addoon iyo gabadh marka waxaa jira masalan markay halan ka hadlayaan waxay dhaha caddu riwaaya iyo caddu shahaada marka xagga kale waa iskaga mid caddu riwaaya marka la yidhaha xadiidka masalan werintiisa waxa soo gala dumarka iyo addoommuhuba way soo galaan caddu riwaaya marka la yidhaahdo laakiin caddu shahaada marka la yidhaahdo ma soo galaan markaa kaa keliya waa inuu sifadaa cudusha leeyahay fil asaxi haddaan qab laa cabdin wamra'atin addoon iyo gabadhi ma gelayaan oo ayaga caddu shahaado ma aha wa idaa sumna marka aynu soomno bicadlin biru'yati cadlin mid caadilo aragtidii markaynu ku soomno walam nara lhilaala bishiina ay naaray bacda halaaiina soddon dabadeedna aynaan bishii arag aftarnaa waana furaynaa fil asaxi asax haddaan qabanno wain kaanat isamaau samadu habaa tumsiyatan mid aan daruur lahaynba ha ahaatee waxa uu leeyahay sheekhu marka aynu soomno qof caadilo aragtidii ayaynu ku soomnay oo inoo sheegay maalintii uu aragtida sheegay marka laga soo bilaabo markay soddon buuxsameen ayaa habeenkii koob iyo soddonaad la arki waayey bishii aragtidii qofka caadilkaynu ku soomnay marka laga soo tiriyo markay soddonkii buuxsameen habeenkii koob iyo soddonaad ayaynu bishii arki weynay maxaa la yeelayaa nin caadila aragtidii iyo qowlkiisii uu sheegay uri waan arkayna waa lagu soomay markii hore wuxuu leeya aftarnaa fil asaxi asax haddaan qabanno waan afuraynaa walow samadu haba ahaato midaan wax daruuro lahayn haba ahaatee waynu afuraynaa maxaa yeelay dee tiradii laynaga doonayey baa dhammaatay bay leeyihin bixujati sharciya mar haddaynu xujo sharci ah aynu markii hore ku soomnay tiradina ay inoo dhammaatay waynu soomaynaa waynu afuraynaa haddaba filaa saxi buu ina yidhee qowlka labaad wuxuu leeyahay laa ma afurayno maxaa yeelay afurkaa aynu afurnaa wuxuu keenayaa bishii shuwaal inay ku sugnaato biqowli waaxidin qof keliya hadalkii inay ku sugnaato hal qof oo caadilo qowlkiisuna waxaa ku sugmayey rabadaan uun ee bilaha kale kumay sugmaynin markaa taas ayaa imanayse yaynan afurin halkaa uu leeyahay samadu haba ahaato mid aan daruur lahayn qiil baa jiro oo leh haddii ay samadi ay daruur leedahayna waynu afuraynaa oo ay siday noogu muuqan weyday haddii aanay daruur lahaynna ma afurayno waidaa ruya marka laga arko bibeledin beled marka laga arko lazima xukmu xukunkiisu wuxuu ku lasimayaa albalad alqariib beledka u dhow duuna albaciid kii ka fogaa maya fil asaxi haddaan qabanno waalbaciidu baciidowna masaafatu lqasri waa masaafadii salaada lagu gaabinayay wa qiila waxaa leeyahay biikhtilaafi almaaalici me waa maaalicda iskhilaafkooda qultu waxaana haddaan nawaawi ahay haadaa kanaa asaxu yani sixo badan wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu marka laga arko bishii bilashadeeda marka beled laga arko wuxuu xukunkaa aragtidaasi uu ku laasimayaa beledkii u dhowaay oo dhan beledkaa laga arkay bilaadii u dhoweyd oo dhan waa ku laasimayaa maxaa yeelay beled keliya ayuunbay labadaa isu dhowi ay ka dhigan yihiin duuna albaciidi fi lasaxi laakiin isaga kii ka fogaa aragtidaa xukunkeedu kuma waajibayo asax haddaan qabanno masalan tusaale ahaan waxay uga soo kala qaadan jireen markaa xijaaz iyo ciraaq oo kale ayay markaa uga soo kala qaadan jireen tusaale ahaan marka haddii ciraaq laga arkay xijaaz kuma waajib ama haddii xijaaz laga arkay ciraaq markaa kuma waajibayo bay leeyihin qowlka asaxa ka soo jeeda taanigu wuxuu leeyahay may waa ku laasimayaa kaa fogna haddaba bucdigan kala fogaanshahan aan labadii beled aanay isku soomaynin waa intee wuxuu leeyahay waxaa la odhanayaa beledkaasi beledkaa wuu ka fog yahay markay udhaxayso masaafatu lqasri masaafadii salaada lagu gaabinayay masaafada salaada lagu gaabiyana cinda shaaficiya waa arbacatu burud ama laba maalmood socodkood bisayr lafqaal weliba yani xayawaan la cuseeyo oo la ray intuu laba maalmood u socdo weeyaan hadday isu jiraan yacni iskuma soomayaan weeye aragtida beled laga arkay ka intaa u jiraa kuma soomayo sidaas ayuu nawaawina sharxulmuslim uu ku saxiixiyey waxay leeyihin sharciga ayaa axkaam fara badan ku xidhay masaafatulqasriga sidaa darteed ayaynu kana ula dooranaynaa qiil baa isagu wuxuu leeyahay maya biikhtilaafi lmaaalici maaalicda iskhilaafkooda weeyaan kala fogaanshuhu oo bilaadda ay cadceedda iyo dayx ay mar usoo wada baxaan marna u wada dhacaana waa isu dhow yihiinoo waa isku soomayaan kuwii aanay mar usoo wada bixin ama mar aanay u wada dhicinna waa kuwo kala fogo isku soomi maayaan weeye waxaanu nawaawi yidhi waxaan idhi hadaa asaxu kan ayaa saxiix ah maxaa yeelay waxay leeyihiin arrinta bishu dee masaafatulqasri waxba kagama xidhna masaafatulqasri waxba kagama xidhna masaafatulqasri lafdeedana waataynu soo tilmaanay hore yacni wax sugan inaan loo haynin ee mutlaqu safar inay tahay yani masaafada salaada lagu gaabinaya yani saddex mayl ama saddex farsa rasuulku sala la alay sl xadiidka ugu sugan asaxu ma fi hada albaab yani wuxuu tilmaamay saddex mayl ama saddex farsakh rasuulku inuu ku gaabin jiray salaada khulaasat alqowlna waxay culimmadu ay yidhahdeen wixii lagu magacaabi karo curfiga safar wixii lagu magacaabi karo ibaa salaada lagu gaabinaya wixiina safar lagu magacaabi karayn lagu gaabin maayo markaa waxa uu kan usii qabsado weliba usiisaya xadiis baa jira muslim warinaya saxaabiga kurayb la yidhaha laga wariyay wuxuu ihi waxaan arkay bisha anigoo shaam jooga dabeedna madiina ayaan imi ibnu cabbaas ayaa dabeedna igu yidhi buuhi markaan madiine joogay goorma ayaa bishii aragteen waxaanu aragnay buu idhi habeenkii jumcada wuxuu ihi maadiga ayaa arkay haa baan idhi dadkuna waa arkeen waana soomay mucaawiya oo markaa xaggaa ka madaxaana waa soomay ibnu cabbaas baa wuxuu ihi annagu habeenkii sabtidii baanu aragnay halkaa idinku jumcihii ka aragteen annagu sabtidii baanu aragnay falaa nazaalu nasuumu xataa nukmila alcidda markaa annagu ka suuli mayno inaan soomno ilaa aan tirada ka dhammaysanayno annagoo sabtida ka bilaabanayna nagu maalintaas sabteenu arrinay annagoo kow ka odhanayna markaanu dhammaysanno tiradii ayuun baanu afuraynaa wuxuu ku yidhi markaa kurayb miyaanad ku kaafdoomaynin mucaawiye aragtidiisa iyo soomkiisa wuxuu idhi maya ku kaaftoomayna sidaas ayaa rasuulku sala allahu alay slam faray haddaba halkaa waxaa isweydiin lahaa kada amaranaa rasuulu llah yacni sidaas ayaa rasuulkuna faray hadalkaasay culimmadu aada u qabteen oo u iftiimiyeen muxuu yahay horta waxa weeyaan un haakadaa amarana rasuulullaahi waa xadiidkii sumu liru'yati wafturuu liru'yatihi aragtida bishana ku sama aragtiisana ku afura hortuu siduu ibnu cabbaas leeyahay waa kaa mafhuumka uu isagu ka qaatayna waxa weeye inuu markaa cid gaaraho markaa meel wada joogtay sida reer madiine oo kale inuu kula hadlayo ulahaa intiinani aragtidiisana kusoo aragtiina ku afura yani waa sida uu ibnu cabbaas u fahmay liannahu waxa aan la haynin xaadiso dhacday oo sida imika tan iyo ibnu cabbaas iyo mucaawiye oo kale waktigii rasuulka u dhacday oo uu rasuulku dadka sidaa yidhi u kala soomiyey ayaan la haynin ama amar kale oo uu bixiyey oo aan kaa ahayn ayaan la haynin saa darteed bay culimo fara badani waxay ku tilmaameen in uu yahay yani haakada amarana rasulla idaa uu sheegayaa uune xadiidka sum liruyati waftiru liruyatihi oo ibnu cabbaas uu ka fahmay isagu inuu cid gaar ah ula jeeday sida ay culimada fara badana ay xaqiijiyeen khitaabka sum liruyati waftiru liruyati cidda lagula hadlayo waa muslim oo dhan aynamaa kaan meel kastuu joogaba waxa weeye muslimow aragtida bisha hadday la arko ku somo kuna afura weeyaan macnaheedu halkuu doonaba ha jooga ka arka midda labaad kala bila kala dambayntanun mooyaane dee ta u bilataa dal ka kalena waa u bilanaysaa olow haba kala dambeeyaan oo yaanayo xilli isku xilli u muuqanine saa darteeda ayaa culimo fara badan oo muxaqiqiinana waxay ku tegeen in aan la ictibaarinaynin waxaa la yidhaha almutaalic ee haddii aragti la sheego meel kasta oo caalamka ka mid a laga sheego in lagu afurayo laguna soomayo midda kale had iyo gooraale masalan waxaa dadku ay isku khilaafaan o isku qabtaan waa bisha ramadaan ayaa aragtideeda la ysku qabtaayoo lagu murmaa yaalaa maalinta dambe ee ciidda la yskuba khilaafo ee waa cidda afurtuun baa lala afuraa un macnaheedu markaa ma la odhan karaa dee dadkaa ku murmayaa inay maalin iska gooyaan unbay doonayaan bacdamaaba ay marka dambana raacayaan marka horena aanay raacaynin midda kale dad baa jira iyaguna sacuudiga ka sindhida oo haddii sacuudigaba uu sheego iyaguna ka sindhida oo ka xumaada waaye kuwaa rabadaanta ku diday arafana waa inaanay ku raacin markaa waxaa la ogyahay bisha arafo maalinta sagaalaadka iyo maalinta tobnaad cidda maalinta sacuudigu yidhaahdo weeye markaa qofkii dee rabadaanta ku khilaafay ee aan ku raacini waxaa dee markaa waajiba inuu maalintaana ka hadho ile taarikhdu way isla socotaaye oo masalan maalinta yidhaahdaan waa sagaaloodkii oo carrafaad tagay isaga waynay sideed u hataa maalintay tobanka u tahay ee la ciidayana waa in markaa isaga sagaalood ay u ahataa maalinta markaa ka dambaysa waa inuu ciidaa markaa kollaybana waxa wanaagsan yacni in aan dadka kollay jahwareed lagu gelinin ayaa wanaagsan wa idaa lam nuujib marka aynaan waajibinin cala albalad alaakhar beledka kale marka aynaan ku waajibinin fasaafara ilayhi u safradeed min beledi ru'ya aragtida beledkeedii ayuu uga safray fal asaxu asax waxa weeye annahu yuwaafiquhum waa waafaqayaa fi sawmi soomka aakhiran xagga dambe wuu ka waafaqayaa waman saafara ka safraa min albaladi alaakhari beledka kale kaka safraana ilaa baladi ru'yati aragtida beledkeediina u safraa cayada macahum waa la cibaya waqadaa yowman maalinna wuu qadaynaya waxau leeyahay sheekhu marka aynaan ku waajibinin beledka kale masalan qowlkii baciidka ictibaarinayay ikhtilaafu lmataalica markaynu ku soconno ama masaafatulqasriga midkaan doonnaba labada qowlkaan doonnaba aan idhaane marka beled laga arko ee aynaan bilaada kale ku waajibinin aynu idhaahna way ka fog yihiin oo soomka aragtida beledkaa laga arkay uguma waajibayo dabeedna uu u safro beledkaa lagu arkay uu ka safro qof ku soomay beledkaa laga arkay qof ku soomay ayaa ka safray oo wuxuu u safray beledkaa kale aynaan ku waajibinee masalan maalinta ka dambeeyey ayuu u safray xaggiisa muxuu samaynaya markaa ilaa qoladaasuu la ciidayaaye maalinna wuu ka horreeyey muxuu markaa qofkii samaynayaa asax waxa weeye inuu waafaqayo soomka xagga dambe inuu ka waafaqayo walow soddonkiiba haba dhammaystirtee inuu maalintaa dambena la sii soomayo oo soomkiisu koob iyo soddonba uu noqonayo liannahu bilintiqaali ilaa beladihim saara waaxidan minhum fayalzamhu xukmuhum waxa uu leeyahay u wareegiddaa uu beledkooda u wareegay buu mid ka mida noqday mar hadduu mid ka mida noqdayna xukunkoodii ayaa ku waajibay waxaana la wariyey ibnu cabbaas inuu kurayb sidaa faray uu yidhi nala sun qowlka labaad asaxbayna wuxuu leeyahay may qofkaasi waa iska afurayaa maxaa yeelay dee beledkaa horuu soomka ku bilaabay ayaa xukunkiisii uu ku laasimay oo uu ku tacalluqay markaa dee ka suuli maayo beled kale xukunkiisi haddana qabsan maaye kiisii horuu kusoo soomay iyubuu xukunkiisuu soconaya waa iska afuraya sidaa cagsigeed ninka ka safraa beledkii aan laga arkin ayuu ka safray wuxuu u safray beledkii laga arkay markaa isagaa maalin ka dambeeya halkuu kii hore maalinkii hore isagaa maalin ka dambeeya cayada macahum waa la ciidayaa waajib ahaan ama sideed iyo labaatan ha soma rabadaan yani agtooda naaqus ha ahaato ama sagaal iyo labaatan waqadaa yawman maalinna wuu qadaynayaa waman asbaxa qofka waa bariista mucayidan isagoo ciiday fa saarat safiinatuhu oo ay u socoto dabadoontiisii ilaa baldatin beldo baciidatin oo fow ahlua ehelkeedo siyaamun ay sooma yihiin falasaxu asax waxa weeye annahu isagu yumsiku baqiyata alyawmi maalinta inteeda baaqiga waa adhaysanaya waxau leeyahay sheekhu qofka waa beriista isagoo ciidan markaa masalan badmareennada oo kale ba weeye wuxuu waa beriistay isagoo ciidsanoo waa ciiday dabeetana doonidii uu la socday ayaa waxay la geshay beled fog oo ehelkeeda iyo dadkeedu ay sooman yihiin isagiina saaka waa ciidsanaa asax waxa weeye inuu baqiyata alyawm uu adhaysanayo ixtiraaman isagoo markaa dadka ixtiraamayo waajib ahaan bay leeyihin asax baynu le qowl kale wuxuu laa yajibu imsaaku yacni kuma waajibayo wax adhaysale wax asara baan kusoo aroorin buu leeyahay faslun fii arkaani sowm arkaanta soomka ayuu u fasal yahay marka arkaanta soomku ama tiirarka soomku waxaa ugu weyn anniya walimsaak niya yani inuu qofku niyeeyey inuu soomayo hadduu cunto waayo oo iska cunto la-aado uu soomu noqon maysay waa inuu niya ay jirtaa iyo imsaak can ilmuftiraad wax alla wixii wax afurinayay oo qofku uu iska ilaaliyo ka dheeraado saa'im bay markaa ku daraan oo yidhahda iyo qofkii soomanaa anniyatu niyadu shardun bay lisoomi soomka u tahay wa yushtaradu waxaa la shardiyaa lifardihi faradkiisana waxaa loo shardiyaa atabiyiitu bariin baa loo shardiyaa wasaxiixu saxiixna waxa weeye annahu laa yushtaratu inaan la shardiyaynin annisfu alaakharu min aleyl niska dambe min aleyl habeenka wa annahu walasaxu waxa weye annahu laa yaduru inaanu waxba yeelin alaklu iyo waljimaacu bacdaha cunid iyo galma niyada ka dambaysa wa annahu laa yajibu inaanu waajibin waya asax atajdiidu cusboonaysiini idaa naama markuu seexdo uma tanabbaha dabeedna uu soo baraarugo waxa uu leeyahay sheekhu niyadu shardi bay lisawmi u tahay ashard halkan wuxuu uga jeedaa sheekhu maa laabudda minhu waxa laga maarmaana unbuu uga jeedaa ee waa rugni baynu ku tilmaanay niyadu ee maha shard laakiin isagu wuxuu uga cabiray maalaabudahanin buga jira waxaan laga maarmaynin niyadu shardi ayay soomka u tahay maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam xadiidkii macruufkaa wuxuu yihi inama alacmaalu binniyaati camalyaalku waxay ku ansaxayaan oo keliya niyooyin inamaa sixatu alacmaali binniyaat niyooyin bay ku ansaxayan niyo la-aan camalku ma ansaxayo maxalka niyaduna waa qalbiga haddii aanu isagoon qalbiga ku haynin uu carabka kaga dhawaaqo iska yidhi yidhaahdo kuma kaafiyayso way isku waafaqsan yahin culimadu shardina uma aha in lagu hadlaa iyada iyo salaada toona shardi uma aha niyana waxaa la yidhaahdaa qasdu shayi muqtarinan bificlih muqtaranan bificlih waa shay loo qasdiyo oo falkiisana lala xidhiidhiyo ayaa la yidhahdaa silan qofkii haddii uu markaa suxuurto oo uu wax cuno isagoo niyadiisa ay ku jirto soom faqad nawaa waa niyeeyey markaa qofkaas ma aha uun yani ama yaan loo qaadanaya nawaytu sooma qadan yani dadka qaar baad argaysaa odhanaya maanta ma soomini xalay baana niyeyn oo maxaa kugu dhacay waxaan ilaawey nawaytu sooma qadan inaan idhaahdo waxba laga yaaba inuu suxuurtay yacni taasi waxa weeye sidaa aynu salaadaba ku soo tilmaanay yani waxay idhahan wadaadadu waa wayundabu un bay idhahan waxaa la sunnay atalafudu bihaa niyada in lagu hadlo markaa had iyo gooraalana markay sunne iyo nadbi iyo ay ka hadlayaan mustaxab iyo fuqahadu iyo sunnaha aynu ku naqaano usuulka ama mustalax aynu ku naqaano yani farqi baa udhaxeeya iyo wixii iska wanaagsan ayuun bay yidhahdaan markay wax isu qiyaasaan masalan haddaad wadooda wado niyadaa soomka iyo taa salaada iyo kitaab walba se wuxuu ku cilaynayaa liyusaacid alqalb liyusaacida lisaan alqalb carabku si uu u caawiyo qalbiga oo wixeeda qalbiga ku haysa carabkina uu caawiyo yani halkaasun bay qiyaasanayda waa wax wanaagsan wa yusanu atalafudun bay marka in lagu hadlaabaa wanaagsan markaa halas may qiyaaseen laakiin rasuulkay ka sugnaatay iyo waxbaa loo haya midna ma jirto ka haddii oo qofku u kaco yani u suxurto si u somo ama yacni biyo u cabo si aanu berito u haraadin ama masalan cunidii cabidii iyo iska ilaaliyo isagoo waaga ka baqanaya yani inuu beriyo isagoo niyadana soom ku haya waxa weeye niyadii waa uxasisay qofka waxaana loo shardiyaa lifardihi soomka faralkiisa kiisa faralka ah waxaa loo shardiyaa atabyiid barin yacni inuu niyada habeen u niyeeyo man lam yubayit isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu rasuulku wuxu uhi qofka aan barinin niyada een waaga ka hor niyoonin soom uma jiro waxaanay ku xambaareen faralka tabyiidkaasina waa maalin kasta maxaa yeelay maalin kasta soomkeedu waa cibaado mustaqilahoo gaar ah oo labadii cisho dee waxa soo kala dhex galay dee wax soomka burinayo waxbuu cabay oo waxbuu cunay sida dee labada salaadood baa usoo kala dhex gasho salaamo naqsigu markaa tabyiid iyo bariin baa loo shardiyaa saxiixna waxa weeye buuli sheekhu inaan la shardiyaynin bariintaasi inay dhacdo النصف الأخير من الليل في نصف الأخير من الليل نسكa dambe ee habeenka inay dhacdo niyadaasi waxba lama shardiyayo barintaas ee waxay waxa ku filan inuu niyeeyo walow awalka hore habeenkaba ha ahaatee maxaa yeelay dee tabyiidka xadiidka habeenka waa lagu idlaaq mashaqa ayaana ku jirta haddii la niska dambe un hala niyeeyo dadkiiba inaanay seexan baa imanaysa markaa markaa saxiix baynu nidhi qowlka labaadee ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay yushtaradu liqurbihi min alcibaada war waa la shardeema niska damuul halyeeniyo xaggaasaa cibaadadii usii dhowo maxaa wuxuu leeyahay asalku waxa weeye in niyada lala xidhiidhiyo awalu lcibaada cibaadada awalkeeda in lala xidhiidhiyo ayaa waajiba marka waa inu tuluuculfajriga uu dee la xidhiidhiya bay ahayd markay arrintaa fajriga soo dallaciisa in lala xidhiidhiya ay adkaatay dee waxa waajiba habeenka niskiisa dambe sida dee aadaankii subaxa iyo صaxiix waxa weeyaan bu hi inaan la shardiyin inaanu dhibaynin alakl wاljimaac bacdaha bacda niya intuu qofki niyeeyey haddii uu wax cuno iyo haddii uu xaaskiisii u tago midnaba waxba ma yeelayaan maadee waaga ka horayso kaasa صaxiixa jumhuurna isku waafaqeen صaxiix baynu leh aanigu wuxuu leeyahay maye niyadii waa ku buraysaa in la cusboonaysiiyo ayaa laga maarmaana waana wa saxiix saxiix waxa weeye inaanay waajib ahayn cusboonaysin niyadii la cusboonaysiya markuu qofku seexdo niyadii kadib ee haddana uu soo baraarugo maxaa yeelay annoom laysa munaafiyan lisowm hurdadu ma aha mid anfida ama diida soomka taanigu wuxuu leeya yajibu may waa waajibaya taqriiban liniyati min alcibaada biqadri alwusci waa waajib buu leeyahay in la cusboonaysiiya si aynu niyada cibaadada ugu dhawayna inta aynu karaynaynu awoodayno wayasixu waa ansaxayaa annaflu sunnihii biniyatin buu ku ansaxaya qabla zawaadi intaana cadceedo aana yidha wakadaa bacdahuna waa kula mid fii qowlin haddaan qabanno wasaxiixu saxiixna waxa weeye ishtiraadu xusuuli shardi soomi soomka shardigiisa xasilidiisa in la shardinayo min awali nahaari maalinta gelinkeeda hore awalkeeda laga soo bilaabo waxa uu leeyahay sheekhu isaga sunnihii ilan waxaynu nidhi faralkii baynu halkaa isaga ku soo nidhi wayushtaradu lifardihi atabyiid sunnaha isaga waxa uu leeyahay sheekhu waxa uu ku ansaxayaa niyo qabla zawaal intaanay cadceedu leexanin ka hor waad niyeyn kartaa maxaa yeelay haddii daara qudni ay warinayo oo uu isnaadkiisana saxiix ku tilmaamay ayaa wuxa uu rasuulku sala allahu alay slm caaisha maalin ku yidhi naa wax cuntaa ma haysaan qadaa ma haysaan masay tihi maya haddaa waan soomi buuhi haddaynaan waxba haynin waxa kaloo tihi maalin kale ayuu wuxuu igu yidhi wax agtaada ma yahay haabay tidhi waan iska afuraya waan iska cunayaa buu markaa yidhi markaa waxay ku xambaareen markaa xadiidka calaa sawmi nafli soomkii sunnaha ahaa man lam yubayit isiyaama falaa siyaama lah kaana faralkii ayay ku xambaareen culimadu markaa waxaa kaloo waa ansaxayaa biniyatin bacdahu fii qowlin bacda zawaal gelinka dambe lafdiisaba qowl baale waa ku ansaxaya inaad sunnihii niyeysaa qiyaasan calaa maa qablahu taswiyatan bayna aakhiri nahaar yacni inagoo uga qiyaasanayna un awala nahaar inoo aakhirka awala nahaar un uga qiyaasanayna oo dee aakhira nahaar iyo awala nahaar baynu simaynaa bay leeyiin sidii niyadii habeenka oo kale ay gelinka hore iyo gelinka dambeba u ansaxaysa iyo faralkii ayuunba kanna u ansaxayaa buu leeyahay siga qowlkaas haddaba waxa lagama maarmaana qofku marka uu sunnaha niyeynayo bacda zawaal haddayn qolos ama qabla zawaal waa inuu iska ilaaliyo ilaa waaga dilaaciisii wixii qofka sooman afurin jiray hadduu laakiin iska soo quraacday maya yacni soom markaa uma jiro ee waa inuu qofku iska ilaaliyo ilaa waaga dilaaciisii wax cunta ama wixii qofka afurinayo marka waa halkan ina leeyahay wa saxiixu waxa weeye ishtiraadu xusuuli shardi soom soomka shardigiisa xasilitaankiisa in la shardiyayo min awali nahaar maalinta awalkeeda laga soo bilaabo waa inuu shardigii soomka oo maxay imsaagay waa inuu xasilaa oo aanu ka hormarin yacni wax soomka diidaya sia gaalnimo jimaac cunid waxa ahayd haddii kale dee soom meesha kama imanayo taanigu wuxuu leeyahay laa yushtaradu waxba shardi maaha buu ley haba dharge saxiix baynu in laynidhi waa u jiraa buu leeyahay so waxaanay leeyihin khilaafkaasi wuxuu daba socdaa khilaaf kale oo qarsoonoo ah marka aynu sidaan nidhaahno qofkani ma soomkiisani min waqti niya ayuubu ka bilaabmay mise dee waa soom markaa caadiga oo xaggii hore uga soo bilaabmay mise waktiga niyada unbuu ka bilaabmay dee haddii la yidhaahdo soomka halkan unbuu ka bilaabmaya qowlkana markaa hadalkaa ku dhisan leh waxba cuntay iyo waxaa in iska daya lama shardiyo haddii laakiin la yidhahdo min awali nahaar oo asaxa ayuu markaa kasoo soomanaa dee waa shardi oo maalintiiba kala barhoobayso wayajibu waxa waajibaya atacyiinu tacyiin baa waajibaya fi lfardi faradkii wa kamaaluhuna waxa weeye fii ramadaana an yawiya inuu niyeeyo sooma qadin berri soomkeeda can adaa'i fardi ramadaana ramadaan faralkeeda gudashadeeda xaggeedan uu ka soomayo haadihi sana yani weliba sanada lilahi tacala ilahay dartii inuu soomayo wa fi ladaa'i iyo wlfardiyati iyo walidaafati ila llahi tacaala waxa ku sugan alkhilaafu almadkuuru fi salaa waxa uu leeyahay sheekhu waxa waajibaya xagga niyada in tacyiin lagu sameeyo yacni cayimid caddayn faradka oo uu niyeeyo habeen kasta inuu soomayo berri inuu rabadaan ka soomayo xaggeeda maxaa yeele waxay leeyiin waa cibaadada loo tiiriyo waqti waxa waajiba in niyadeeda lagu caddeeyo sidii salaadihii shantaa oo kale bay leeyihin haddaba tacyiinkaasa ugu kaamilsanna waxa weeye ramadaanta inuu niyeeyo qofku berri soomkeeda oo uu ka soomayo weliba faradkee ramadaan gudashadeeda waa da- oo weliba sannadan ilaahay dartiina oo u soomayo waxau yihi markaa sheekhu addaha iyo fardiyada iyo idaafada ilaahay loo tiirinayo can aadaa'i fardi ramadaan lilaahi tacaala yani idaafada ilahay loo tiiri waa lilahi tacaala farda ramadaana adduna waa faradka adduhuna waa adaa'idaa intaa iyada waxaa ku sugan khilaafkii xagga salaada lagu soo sheegay oo xaggaa yani fardiyada ayuunbaa shardi ahayd laakiin addaha iyo idaafadu shardi may ahayd laakiin waxay leeyihiin halkanna shardi maaha fardiyada xataa lafteedu bay leeyihin salaada ayada xaggaa shardi bay ka dhigi jireen laakiin halkan shardi maaha bay leeyihin maxaa yeelay soomka ramadaan ee qof baaliqi ka yimid dee faral ayuunbuu dhacaa laakiin salaada ayaa iyadu khilaafsan wasaxiixu saxiix waa anahu laa yushtaratu inaan la shardiyeynin tacyiinu sanati sanada cayimideeda inaan la shardiyeynin ayaa asaxaa oo waxba sanada in la caddeeyo la idhaha sanada noocaasa waxba shardi maaha walow nawaa hadduu niyeeyo laylata thalaathiina habeenkii soddonaad ee min shacbaana ayaa wuxuu niyeeya sawma qadin berri inuu ka soomayo can ramadaan ramadaan in kaana minhu hadduu ramadaan ka ahaado fa kaana minhu markaasuu ka aday lam yaqa canhu yani ka dhici maayo ramadaan xaggeed ilaa ida ctaqada inuu rumeeyo mooyaane kownuhu kaanshiisa minhu maalintani ay ka mid tahay biqowli man mid qowlkiina uu ku ictiqaadi inuu ku malan yasiiqu bihi ku kalsoon yahay oo min cabdin addoon oo imraatin ama gabadha ow sibyaanin ama caruur arushadaa-ah oo lagu jirabay run waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu niyeeyo qofka habeenkii ay shabcaan soddonka ahayd ayaa berri inuu soomo ayuu niyeey ramadaanna uu ka soomayo haddii ay ka mid ahaato bu weliba yidhaha hadday berrita ramadaan noqoto waan soomaya waanu soomay markaasay ramadaan ka mid noqotay ramadaan xaggeed soomkaasi kama dhacayo ma noqonayo maxaa yeelay dee shaki ayaa xilligan uu niyooday ku jiray oo niyadiisi baan jaazimo ahayn mid go-an aan ahayn ilaa dee inuu rumaysan yuu malaynayo berrito inay ramadaan tahay inuu malaynayo mooyaane oo uu hayo masalan hadal dad uu ku kalsoon yahay oo dadaan markhaati buuxa ahayn gabadh iyo addoon iyo carruur yaryar oo rushado ah oo bimacnaa lagu yaqaan run ayada hadday waxyaalaha uu ku tiirsanayo oy rabadaan ka mid noqoto rabadaan bay u noqonaysaa maxaa yeele waxa leeyahay halabatu danni huna kalyaqiin danniga iyo melihiisa haalibka ah yaqiin buu la mid yahay sibyaantuna waxba shardi maahayn mid qura yani inay inay jamacaasi mid qura ku filan walow nawaa hadduu neeyay laylata halaaiin habeenkii soddon ee min ramadaana sawma qadin barri soonkeeda in kaana min ramadaana hadduu ka mid yahay ajzahu waa gudaya in kaana minhu hadduu ka mid ahaado wuxuu leeyahy sheekhu hadduu niyeeyo habeenkay soddon rabadaan ahayd berri soomkeeda ayuu niyey laakiin wuxuu uhi waa hadday rabadaan noqoto bishii la arkin waa u gudayaa kaasi haba ka hadduu ka mid noqdo maxaa yeelay asalku waa baqaa'uhu inay baaqi tahay ayaa asala walow ishtabaha hadday iska dhex galaan bilihi saama shahran bil ayuu bilijtihaada dadaal ku soomayeen fain waafaqa hadduu waafaqo maa bacda rabadaan rabadaan wixii ka dambeeyey ajzaahu waa u gudaya wahuwa qadaaun waana qada cala saxi haddaan qabanno falow naqasa hadduu nusqaamo wa kaana ramadaanuna taaman u ahaa laazimahu yowman aakharu maalin kale ayaa ku laazimaya walow khalida hadduu ku gafo bitaqdiimi horumarin oo waadraka ramadaano ramadaanna u soo gaadho lazimahu waxaa ku waajibaya sawmuhu soomkiisa wailaa haddii kale faljadiidu wujuubu lqadaa'i qada waa inuu waajibayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay rabadaan qof xidhan laqafaashe ama jeel ku jira ayay iskaga qaldameen bilihii bilaan la bilaytay buu garan waayo saama shahran bilijtihaad yacni ijtihaad iyo dadaal buu samaynayaa waxbuu xasuusanaya waxbuu isu geygeynayaa bisha uu u ekaysiiyo ayuu soomaya sidii masalan dee qiblada iyo waktiga iyo salaadaba haddii ay ka dhex galaan uu qofku u dadaalayay haddaba haddii uu ijtihaado oo dee hadday rabadaan u waafaqdo fadaaka waa caadiyo se hadal kuma jiro haddii ay u waafaqdo rabadaan wixii ka dambeeyey waa u gudaysaa qada ayaanu noqonayaa fil asaxi haddaan qabanno waa liwuquucihi bacda alwaqti mar hadduu waktigii dabadeed dhacay ama cudur daara jira ama yuu jirin qadaayun buu noqonaya niyadaa waa adaa niyeeyena waxba ma yeelayso taaniga asaxa ka sooday wuxuu leeyahay inahu adaa-un addi weeyaan maxaa yeelay cudurku yani cudurdaarku wakti aan waktigii ahayn ayuu wakti ka dhigaa wakti aan wakti cibaado ahayn buu wakti ka dhigaa masalan dee salaada duhur waktigeeda waynu dhaqaanaa waa salaada casr waxa ka horeeya marmar buu haddana waktiga casarka waktigiisu noqday hadday daruuro safar iyo timaado dee waktigii casarkuu la mid noqonay tanna taasay la mid tahay buu leey haddaba haddii uu nusqaamo halkanaa khilaaf ka muuqanaya hadduu nusqaamo bishaa uu ijtihaadka ku soomay ramadaanna uu taamaha laazimahu yowman aakharu maalin kalea ku laazimaya waa qowlka inuu qada yahay ayaa kaa macnihiisu yahay haddii la yidhahdo laakiin waa adde macnaha waxa weeye naaqiskaasaa iskaga filan ila waa adde haddii uu haddaba ku gafo horumarin wuu ka hormariyeyba ramadaan ayuu ka hormariyey waa darka ramadaan ramadaan buu soo haleelay oo uu gartay lazima sawmuhu waa inuu sooma iyo waajiba qalcan khilaaf la-aanba maxaa yeele dee waktigiisii ayaa u suurta galay wa ilaa haddii kale rabadaanso xaaladiiba uma caddaanin beri dambe unbay u caddaatay inuu ka horreeyey faljadiidu wujuubu alqadaa'i jadiid waxa weeye in qada uu waajibayo maxaa yeelay dee cibaadadii ayuu la yimi waktigeedii ka hor uma gudayo markaa sii salaada oo kale waalqowl lqadiim wuxuu leeyahay isagu laa yajibu waa lilcudri har cudurdaar baa jira haba qofkan wuu dawaqeeyeynaan inama sii dawaqina intiisa sun yani iska daynu isagu leeyahy walow nawat ilxaa'idu hadday gabadhii xayd kalahayd ay niyooto sawma qadin berri soomkeeda qabla inqitaaci damiha isagoon dhiiggeedi go-in ay niyeysay uma inqitaaca laylan habeen buu go-ay dabeed saxa waa ansaxayaa in tama lahaa fi leyli haddii habeenka dhexdiisa ugu taam noqday akarulxaydi xaydka badidiisa wakadaa qadrulcaadatina waa kulmi sida saxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu gabadh xayd leh ayaa waxay niyootay berri inay soomto weli dhiiggina kama go-in dabeedna dhiiggii ayaa habeennimo kaga go-ay habeenka dhexdiisii ayuu dhiiggii ka go-ay soomkeedii waa ansaxayaa niyada ayuu ku ansaxayaa laakiin waa goorma waa hadduu u dhammaystirmo habeenka dhexdiisa akaru leyl ee akaru lxayd xaydka akarkiisa hadduu u dhammaaday weeye akarulxayd muxuu aha shan iyo toban cisho soo maaha hadduu yacni akarulxayd uu habeenka dhexdiisa u dhammaaday waa ansaxayaa markaa soomkeedu niyada waa ku ansaxayaa maxaa yeelay dee waxay jesmisan tahay goosan tahay oo u go-an inay rito daahir noqonayso ilaa waa kan akarulxayd ka dhammaaday waxaa kaloo ayana kuulan mida haddii uu u dhammaaday qadarkii caadadeedu ay ahayd walow akarulxayd bayaanay ahaanin haddii caadadeedu toddoba cisho ahayd oo toddobadii cisho ay habeennimada ugu dhammaato oo ay sidaa ku niyeysay inay berito ku soomto oo dabeedna u dhiiggi sidii kaa go-o waa ansaxayaa maxaa yeelay daahirku waxa weeye istimraarulcaada caadadii markaa inay mid istimraarayso soconaysa inay tahay ayaa markaa daahir ah faslun waxaynu ku soo dhex jirnay arkaantii soomkuu lahaa isagoo inoogaga cabirayay sheekhu shuruud ka niyadii ayuu inooga soo hadlay halkana kii labaad ayuu inooga gelayaa shardu sawmi soomka shardigiisu alimsaaku waa ka joogsi iyo afkaayisi caniljimaaci galmo iyo walistiqaati iska mantajin wasaxiixu saxiixna waxa weeye annahu isagu low tayaqana haddii uu yaqiinsado annahu lam yarjic shay-un in aanay waxba ku noqonin ilaa joofiya calooshiisa batala waa buraya wain halabahu hadduu ka qaalib noqdo alqayu mataguna falaa ba'sa wax dhibaataa ma laha waxa uu leeyahay sheekhu shardiga soomku macnaha shardiga ansixitaankiisu marka xagga laga eego ansixidda shardu sixatihi min xaysu alficl waa shuruudda uu leeyahay soomka ansixitaankiisu xagga fal ahaan marka laga eego waa inuu qofkii ka joogsado oo uu iska ilaaliyo jimaac iyo galmo walow yaanay waxbaba ka imanine maxaa yeelay alla subxaanahu wuxuu yihi uxilla lakum laylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum waxaa laydiin xalaaleeyey haddaad tihiin dadka muuminiinta habeenkii soomka inaad dumarkiina u galmotaan ka maalintii lama ogola iyo inuu afkiisa ka haysto oo uu iska ilaaliyo ka joogsado can ilistiqaa iska mantajin maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ihi xadiid ibnu xabbaan iyo keyrkiiba ay warinayaan man daracahu lqay-u qofka mantagu uu ka qaalib noqdo isagoo sooman falaysa calayhi qadaa wax qadaa laguma laha waman istaqaa falyaqdi qofka laakiin isagu iska mantajiye iska keenaa ha qadeeya ayuu yidhi saxiixna waxa weeye buu yidhi in haddii uu yaqiinsada inaan calooshiisa waxba ku noqonin mantagii oo wixii qabtayba ay ka wada yimaadeen haddii uu yaqiinsado inuu soomkiisu burayo oo macnaha hadalkaa qowlkaasi wuxuu ku dhisan yahay ama ku taagan yahay waxaan waxa furinaya waa caynta shayga sida inzaalka iyo manadejinta oo kale xadiidka dee daahirkiisuna saas ayuu tilmaamayaa khilaaf baa ku jira oo qolbaa wuxuu leeyahay haddii aanay waxba ku noqonin ee wixii ka yimi ay wada dhaafeen calooshii aanay waxba dib ugu noqonin muqaabilu saxiixu wuxuu leeyahay soomkii kama burayo oo kaasina wuxuu ku dhisan yahay waxaan mantagwan wax burinayaa waxa weeye waa markay wixii ka soo baxaanay haddana dib ugu waxugaga noqdaan walow haba yaraade ayaa soomka burinaya ee waxaan soo baxay ma burinaya haddii laakiin uu ka qaalib noqdo mantagu wuhi falaa ba'sa isagu wax dhibaato a ma laho soomkii qofku waxba ka yeeli maayo wakadaa waxaa kuula mid a low iqtalaca haddii uu fujiyo soo gooyo nukhaamatan xaakoo walafadahaa uu tufo fil asaxi asax haddaan qabanaa ayana dhibaato male ee falow nasalad hadday degto xakadii min dimaaqii maskaxda ayay ka soo degtay waxasalad waxaanay soo gaadhoy timi fii xaddi aلظaahiri min alfami xadka muuqda afka xaggiisa xadka muuqdee daahirka ayay soo gaadhay falyaqdacahaa ha jiro min majraaha meesheedaa ay maraysa ee kalmarideeda ha ka jiro walyamujjahaa hana tufo ee fain tarakahaa haddii uu ka tago maca alqudrati isagoo karaya oo fawsalat iljawfa calooshii sidaa ay ku gaadho aftara fi lasaxi asax haddaan qabanno markaa waa afuraya waxa uu leeyahay sheekho waxa kaloo aan dhibaato lahayn haddii uu xaako yacni soo gooyo oo u soo jaro soo fujiyo dabeetana uu tufo wax dhibaata ay arrintaa malo soomkiisii waxba ku noqon maayo xaakadaa uu soo fujiyey ee uu iska tufay soomkiisii waxba ku noqon maayo halka ay doontaba ha ka timaadee maxaa yeelay dee waa wax goor walba imanaya markaas ayaa loo rogseeyey qofka qowlka asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahy wuu ku afurayaa sidii dee mantaga oo kale ayuu ugu afurayaa buu leeyahy masalan hadduu soo gooyo baynu nidhi ayuu sheekhu yidhi macnaha haddii iyadoo ay iska timaaddo ama siduu uqufacayo qofkoo duurisanee ay ku timaaddo dabeedna iska tufo iyada khilaaf la-aanba taasi waxba ma yeelayso haddii aanu tufine uu halkeedii ku hayana ayana muttafaq ahaan iyadana kuma afurayo haddii uu laakiin liqo intii ay afka intiisan daahirka ah ee muuqato soo gaadhay kadib hadduu liqo waxay leeyihiin khilaaf la-aanba iyagoon isku haynin wuu ku afurayaa qofka da wuxuu hi haddii ay maskaxdiisa ka timaado xaaka ayaa ka soo dhacday xadkan daahirka ah ee muuqda ayaanay timi yacni ilaahun guriga halkaa muuqata ayay soo gaadhay falyaqdacha min majraha halkaa ha ka jara buu yidhi yani meesha makaalmaritaankeeda ha ka jaro hana tufo hadday u suurto gasho si aanay caloosha xaggeeda aanay ugu kicin ee haddii uu halkii ku daayo uu kaga taga isagoo karaya inuu soo jaro iska tufo calooshana ay sidaa ku gaadho dabeed afdara fil asaxi asax haddaan qabanno wuu ku afurayaa waxay leeyihiin waa litaqsiirihi gawadfal ayuu sameeyey taanigu wuxuu leeyahay kuma afurayo leannahu lam yafcal shay-an waxba ma samaynin waxaanay halkan unba iskaga soo dhaceen isagiina waxba ma samaynin markaa kuma afurayo wa can wusuuli lcayni walimsaaku waxaa kaloo shardiga soomku uu yahay shardiga ansixitaanka soomku xagga ficilka marka laga eego waxa weeye alimsaak inuu qofku ka joogsado afkiisa ka haysto can wusuuli alcayni shay cayna oo muuqda gaadhitaankeeda ilaa maa shay meelna ay gaadho yusamaa jawfan calool lagu magacaabo yani jawf guda ah wa qiila waxa la yushtaradu maca haada kaa maciisa waxaa la shardiyaa an yakuuna fiihi jawfka inay ku sugan tahay quwatun awoodi tuxiilu alghidaa'a cuntada doorisa aw iddawaa ama dawada fa cala alwajhayni labada waj haddii aynu ku soconno baatinu dimaaqi maskaxda baatinkeeda hoosteeda iyo walbatni caloosha iyo walamcaa'i mindhicirooyinkii iyo walmathaanati kaadi haysi muftirun midoo afurinayo weeye bilisticaati haddii sankii sanmuutayn lagu sameeyo oo sanka wax lagaga shubo aw il akle ama cunid ay ku gaadho aw ilxuqnati ama dabaka gelin aw ilwusuuli ama gaadhi min jaa'ifatin ay jaa'ifa iyo nabar hoosu dhacay ay ka gaadho aw ma'muumatin ama nabar xuubka maskaxda gaadhay